wasiirka wasaaradda arrimo gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdinaasir cabdi caruush yaa shir gadoomiye kulanka toddobaadlaha ee iskudubridka gurmudka bini-aadinimo ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya saas oo kale weliba diiradda laga saaraya arrimo gurmadka bini-aadinimo gaar ahaan xaalado dadkii weliba gurmadka hadda dareera sidii lan wadi lahay waan lan deersi lahay dadka ku nool deegaanada koonfur galbeeda ka dambeyntii shirkan walibaa hiray wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush walibana unkuma hadnagay hay-ado dadaalka iyo wadan markaasi ka-eedan gargaarka dadka markaasi abaarta saamay ee ku nool deegaanada koonfur galbeed walibana uuse kala dardaarmay iniyo sii kordhiyaan oo sii lama jibaaraan maadaama xaaladiiyo sii adkaada hayta
waxaan qabnay shirkeena caadiga ah oo arbacada kasta dhici jiray xarunta unisef hay-adaha iyo dowladda koonfur galbeed isku wareysan jireen looga hadlayo arrimaha guud xaaladda bini'aadanimada koonfur galbeed soomaaliya maanta shirka laba qodob ayaa lagu dul istaagay qodobka ugu muhiimsan wuxuu ahay in laga dhegeysto warbixin hay-adda cuntada iyo nafaqada ku samaysa xogaheeda aruurisa baahiyaheedana soo saarto efsnu loo yaqaano koonfur galbeed xaaladeeda siday tahay warbixintaasina siiyeen niman khubro ah waxaa lagu weydiiyey su-aalo badan weli waxaa muuqatay in koonfur galbeed xaalad bini'aadanimo oo adag ay ka jirto waxaa kaloo meesha ka soo baxday in gurmadka dadka la gaarsiinayo oo hoosu dhacayo waxaa aada looga dooday sidii loo adkay lahayo in gurmadkaas u socdo dadkana ay helaan waxyaalahay u baahan yihiin oo gurmadka ah waxaan aada ugu mahad celinaya hay-adaha ka soo qaybgalkooda iyo run ahaantii siday ugu taagan yihiin in dadkeenna ay gaarsiiyaan baahiday u baahan yihiin qodobka labaad waxaa maanta shirka nagu weheliyey hay-adda maalinta masiibooyinka qaranka sodma oo laba qabiir oo arrimaha ka socda dhinaca national emergency operationka ama gurmadada degdegka ah ee heer qaran noo yimaadeen warbixin naga siiyeen shaqooyinka la qabto ayagoo ku dhiirigeliyey hay-adihii ka soo qaybgalay inay qayb ka qaataan furitaanka xafiiska emergency operation centerka ama markii ay dhacaan dhibaatooyin dhacaan meeshii laga maamuli lahay aadaan uga mahad celina sodma dadaalkaas ay wado wasaarad ahaan howsha waa bilaawnay meel fiicanay noo maray insha allahna waa lagu guuleysan doonaa mar labaadna uga mahad celina sodma run ahaantii inay mar walbana garab taagan tahay sida xafiiskaas looga shaqaysiin lahay iyo mar walba culays lagu yimaado inay garab istaagaan shirkeen waxaa kusoo dhamaaday guul insha allah waana socon doonaa mar walba si loo xaqiijiyo dadka koonfur galbeed inay helaan gurmadkii u baahan yihiin waa mahadsantiin